markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhiyaastan dhegaysanaysaa iyo meel kastooo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka waddamada yurub oo waxa la galay xilligii qaboobaha wakhtigan waxaa si aad ah isu bedela xilliyada ay salaaduhu soo galaan iyaga oo isku soo dhowaada
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم waxaan ku suganahay masaajidka alhuda oo ku yaala magaalada shafil kana mid ah masaajidada ay soomaalidu dhisatay maamulkiisana gacanta ku hayso masaajidkan waxa uu u dhow yahay jaamacadda shafil university iyo dhowr cusbitaal oo magaalada ku yaala dadka ugu badan ee ku tukada waa shaqaalaha jaamacadaha cusbitaaladaasi masaajidka u dhow ardayda iyo dadka xaafadda uu ku yaala masaajidku degan oo soomaali u badan salaada duhur masaajidkan waxaa la tukanayaa labada iyo tobanka iyo barhka duhurnimo halka salaada casarna la tukanayo labada iyo shan iyo toban daqiiqo dadka qaar ayaa jecel xilligan salaaduhu isu soo dhowaadaan halka dadka qaarna door bidayaan inay kala fogaadaan bashiir yuusuf abilkasab iyo yuusuf maxamed warsame oo kamid a jamaacada masaajidka ayaa iminka aan la kulmay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin yuusuf haddii aan kugu bilaabo adiga xilligii qaboobaha ayaynu iminka galay salaadihiina waa isku dhow yihiin labada xilli kee ayaad adigu doorbitaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waad mahadsantahay abti cabdixaafid haddii aan su-aasha aada weydiisay aan ka jawaabo anugu waxaan door bidi lahaa inkastoo aan dee cadceedayn wax ku qiyaasnaani jirin waktiyada salaadaha aynu tukanaynaa uun iyo tawqiidkooda uu yahay un magaranaysa iska qiyaas qolo waliba magaranaysa siday ku heshiiso ah haddana anu waxaan doorbidi lahaa inay salaaduhu aanay iskuna dhowaan kalana fogaan sababti waxa weeye waktiga xagaagii salaaduhu aada bay u kala fogfog yihiin markaasna waxa weeye waktigii magaranaysaa seexan lahaa iyo salaadii subax iyo salaaddii cishaay baa aada isugu dhow marka taanu waxaan ka dhigi lahaa baan jeclahay inaan dhexdhexaad ka dhigo oo ay magaranaysa salaaduhu aanan iskuna dhowaan kalana fogaan waa tahay aad baad umahadsan tahay yuusuf bashiir bilqasab aad ayaad umahadsan tahay adiga sidee ayay kula tahay labadaasi xilli bismillahi raxmaan raxiim abdixaaf waad mahadsan tahay anigu runtii waxaan door bidaa xilliga jiilaalka qaboobaha haddaan ku jirno sababtoo ah salaadii fajar markaa lixda tukatid ama haddaad soomisto kana soontii aad ku soontid oo aad afartii barka afurtid iyo salaadii oo cishuhu dhammaan lixda kaalnimaba santii salaadoo waxa ku dhammaanaya ama gebigooduba lixdii subaxnimo iyo lixdii galabnimo halkii xagaagii aan ka tukan jiray koob iyo tobankii barhka habeennimo hadda waxaan tukan lixdii galabnimo farqiga u dhexeeya waa kaa masaajidaduna way kala duwan yihiin dhulka masaajidadu waxaa jira abbay leeyihiin iyo websaydho salaada waxa agtay baa laga eegaa mobilka dhex ku jira ilaa masaajid magaalada badankooda mid walba xilligu tagay baan eegaa salaada waqtiyo masaajid kala duwan yihiin mid baa lixda barka tukanaya midna lixda taas waxay ku fiican tahay haddaan masaajidkii lixda tukanaya jamci ka gaadhi waayo inaan kii lixda barku cararo intaan mobilka eego hudaa tukan lixdii barka hudaan ka gaadhaya marka jamaca marka runtii waxaan aada u door bidnaa xilligan qaboobaha ah oo cishihii waxaad seexanaysaaba dee qofka intuu raago labiiyo tobanka seexdaa aroorti fajir wuxuu kacaya isoo lix saacadood hurday waa tahay yuusuf haddaan adiga kugu soo noqdo dadka qaar waxay door bidaan xilliga xagaagaha oo salaada goordamba la tukado oo ay ka faa'iidaystaan maalintaa inay wakti badan masaajidka joogaan intay salaaduhu ay kala fog yihiin inay howlo kalena ay qabsadaan taas sidee ayaad u aragtaa taa lafteedu waa mid meesha ku jirta laakiinse dee qof waliba sidii uu magaranaysaa uu door bidayo ama sida magaranaysaa waktigiisa uu ka dhigto ayuunbay ku xidhantay yuusuf iyo bashiir ayay ahaayeen oo ka mid a jamaacadda masjidka alhuda oo ku yaala magaalada shafil
alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin arraxmaan raxiim maalik ywmi
dad badan ayaa waxaa xilliyada qaboobaha ay kaga faa'iidaystaan inay soomaan maadaama oo saacadaha la soomaayo aada u gaaban yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga waa cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo aniga iyo asxaabtaygala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan